waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maadaama sanadka uu gebageba yahay bal maxaad is leedaha howlaha ugu waaweyn oo hor yaallaa waayihiin dowladda soomaaliya xasan waa ku salaam adiga iyo dhegeystayaasha sharafta le xasan soomaaliya arrimaha horyaallaho wax qarsoon ma aha twenty twenty waxa ugu weyn oo horyaallaho waa doorashada oo aad moodid hal sano inay ka dhiman tahay ilaa iyo haddana aanay kala caddayn dabcan sanadkan hadda gabagaboobayana waxaad moodaa shaqada doorashada gacanta ayaa lagu hayay laakiin weli waxa laysla meel dhigay oo caawa ama dowladda dhexe iyo baarlamaanka iyo xukuumaddu sharciga ay soo saartay oo ahaa heshiiskii ama waxaan dhigi karnaa maqaabkii doorashaay soo saartayna hadee baarlamaanka markii loo keenay guddigu u saaray guddigiina talooyin kale wadadii one man one vote dowladdu ay soo ay soo soo soo bandhigtay waxaad moodaa in guddigii baarlamaanka u ka leexday haddana waxay hortaallaa muxuu ahaa baarlamaanka oo dood adag kale oo aada moodid in lagu kala jaban yahay dowlad goboleedyada laftoodu de puntland iyo jubbaland banaankai ka joogaan oo xiriirka dowladda iyagu ma wanaagsana qolol de saaxiibadii horey dalka madax uga soo noqdo oo madan la baxay iyaguna de weli raje ama dalka ka leeyihiin oo waxaad moodaa aada iyo aad inay involved ugu yihiin in soomaaliya doorashadeeda ay ra'yi ama tala ku yeeshaan lama qiyaasi karo si xaaladuhu noqon doonaa laakiin sanadkan wuxuu noqon doonaa sanad ka adeyga badan saddexdii sano oo dowladda nabad iyo nolol ay jirtay sababta waxaan yeelahona waxa weeye waa doorashadaa yeeli sababta dadka soomaaliyeed waxaad moodaa mudnaanta waxay siiyaan doorashada sanadka u dambeyso waxaa lagu wada jihaysan yahay doorashadaasoo cid waliba rajay leedahay markii doorashadu dhacdana waa lakala labaa laga qeybsamaya oo mucaarad iyo muxaafada lakala noqonaya anigu waxaan door bidayaa ama aan u arkaa dadka soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeed kulligood inay rajadoodu ama shaqadoodu ama aragtidoodu ay kulli kursi ku wada salaysan tahay ama muxaafad ha noqdo ama mucaarad ha noqdo sababta waxa weye dalkaanu dastuur ma laha waa la socotaa from mbakazi two thousand six ilaa iyo hadeer dastuur qabyaha dalka hor yaalla dal dastuur qabyaalahuna khilaafaad iyo dhib iyo anaa iri iyo waa ila tahay iyo qaranna laguma wadi karo qaran sharciyaa lagu wadi karaa marka weli ma anan maqal madashana kama maqal dowladda hadda lafteeduna muxuu ahaa iyadaa gacanta ku hayso qoladii hore dowladdan dowladdii ka horeysay iyo kuwii ka horreeyana waa ku guuldareyseen in dastuurka dhameeyaan haddana waxaad moodaa dastuurkii wax hadal hayaba ma laha waxaun loo ordayaa waa doorashada twenty twenty oo hadda wax kasoo bixi doona aan la ogeyn four pointy five na dad badan u ololeynayaan ay u arkaan doorashadan xiran oo axsaabta ah inaysan damaanad siinayn qabaa'iladooda rag badan oo laga yaabo inay dowladdu kamid tahay in wataan muxuu ahay barnaamijkan ah dadka ha laga qaado doorasho wmwrwoda intii suurtagala marka arrimuhu aaday very very complicate u yihiin laakiin anigu waxaan jeclaa lahaa doorashada waxaa ka muhiimsan dalku inuu sharci yeesho dalku hadduusan sharci lahayn khilaaf iyo dhib iyo kala aragti duwanaansho iyo maalin walba ra'yigayga iyo taladayda iyo consensus iyo aniga layma arag iyo aniga sharciyan la-aantii lama lama marka waxa weeye waxaan ku boori lahay dowladda inay xoogga saarto sanadka u dhiman dabcan doorashadu hadda waktigeeda bay leedahay oo iyada baarlamaanka laga sugaya wixii go-aama ay ka gaarto laakiin in xoogga la saaro in dastuurkan la dhameeyo sababta waxa weeye dastuurku intuu qabyo yahay maxkamadii dastuuriga ahaadna meesha ka maqan tahay golihii adeega garsoorku meesha ka maqan yahay dalku waxaad moodaa de waxa oon lagu shaqaynaya waa goob mugdiya qoladii horena de mugdi bay ku shaqaynayeenoo hay-adahaasoo dhan waa hay-ado sharciga iyo qaanuunka iyo aragtiyada iyo muxuu ahay kala cadayna haddana weli mugdigii baa jiro marka bal dowladdaanu inay raad wanaagsan ka tagto doorashadooda iyadu farqahaba lagu dhegan yahay oo iyadu hadee dib uma dhigi karaan inkastoo hadde dib baa loo dhigayaa iyo waxyaaba maqlaynay laakiin haddana international communityna ma ogolo in doorashada dib loo dhigo qulooyinkan rajada dalka kale ama horey usoo xakumo iyaga laftoodu hadda rabaan inay soo laba kacleeyaan iyo siyaasiyiin cusubne waxay doonayaan in doorasha dhacdo laakiin waxaa muhima dowladda nabad iyo nolol magaca waxaa ugu filan ayaan qabaa in dastuurka ay xoogga saaraan inay dhameeyaan ani aragtidii waa taas sanadkan marka sanad aada u culus oo aada u adeeg badan oo haddaan tanaasul iyo consensa iyo wadatashi iyo aan la helin noqon doono sanad aada u dhib badan ay aragtideeda
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho